hay-addan Uweysa wakiilshee Barawa Tiktok Sharkaya Maxamed Ibraahima iyo qurbo-joogta jaaliyadda reer UK London ee Masjiduraxma yaa hadirsiiyeen isbitaalka guud ee degmada Barawa ee deeqa daawe oo lanka talagalay in lakala tacaalo dadka saameeya cudurka shuban-biyoodka. Maamulka degmada Barawa ayaa kuma hadnaaqay sida degdega ee dadkaasiya aan istaagin dadka reer Barawa sidii lagu badbaadin lahaa cudurka dilaaga ee shuban-biyoodka. La-taliyaha maamulka degmada Barawa ee Aweesa Sheikh Maxamed oo wakiil ku ee gudoomiyaha degmada Barawa Cumar Sheikh Cabdi Shafaana oo ku wareejiya maamulka isbitaalka daawo lanka talagalaya bukaanada ka dhiga cudurka shuban-biyoodka.
Ugu horreyn waxaan salaamayaa madaxa caafimaadka degmada, agaasimaha iyo madaxa shaqada iyo shaqaalaha, dhaqaatiirta, kaamirmaanada iyo howlwareennada isbitaalka. Waxaan ku salaamayaa taxiyat alislaam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta waa maalin weyn waqtigii loo baahnaa ay soo gaarsiiyeen aan leeyahay daahir sayid abubaana iyo midikaale dadka jaaliyadda reer london u k ku xiran manchester ee ku xiran masjiduraxma ay soo gaarsiiyeen dadkoodii ee reer baraawe sida loola tacaali lahaa cudurka oo dilaaga ah magaalada maalmahanba ku soo batay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadka kale oo deegaankan ka soo jeeda meel walba ha joogaan ha joogaan soomaaliya ha joogaan qurbaha maanta reer baraawe waxay idinkaga baahan yihiin gurmad sidii gurmad degdeg ah lagu heli lahaa isbitaalkan baahiyada loo dabooli lahaa ayaan inaga fadhiyaa anoo weliba ku hadlaaya afka maamulka degmada baraawe ee gudoomiyaha degmada duqa caasimada dowladda koonfur galbeed aan wakiilna u ahay halkan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa qof walbo kaalintiisa inoo ka qaata maanta reer baraawe waxay u baahan yihiin cudurka shuban-biyoodka ayaa weliba uu seeyaa cuduro dilaa ee oo saameeya owlaada iyo dadka webinga weliba hadda ka dilaacaya magaalada baraawe iyadoona dareerta dadaalo laka daawaya waa dadka ka dhiya cudurkaasiya